weerarkan maanta al-shabaab ay ku qaadeen kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga oo ka dhacay deegaan u dhexeeya degmooyinka maxaas iyo matabaan ayaa geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac khasaaraha ka dhasha weerarka inta la xaqiijiyay dhimashada waa lix qof iyo dhaawaca in ka badan ilaa iyo toban qof guddoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa waxay kusii jeedeen degmada maxaas ee gobolka hiiraan taliyaha guutada labiyo kontonaad ee ciidamada xoogga jenaraal maxamed axmed tareedishe oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii weerarka lagu qaaday ayaa v o a u sheegay in kooxda al-shabaab ay ka dileen ilaa iyo laba iyo toban dagaalyahan iyagana laga dila laba askari afar kalena laga dhaawacay waxaa nimankan xuubta ah maxaan ku irahdaa qawaariigta ay buunbuunaan meelaha ay wadwadaan wax ka jira male annagu waxaan usoo baxnay shaqadeeni aan lahayn shaqadeena aan leenahayn wax kala maana inaan iyaga la dagaalanawa waana maxaanku idhahdaa iyagoo qarinayo oo maxaanku idhahdaa ayay xogaa rasaasi waxka ku fureen ciidamada hooga dalka soomaaliyeed guutada tobanaad iyo guutada kanqeybadaad waa u degeen alxamdulilah ilaah baana guusheena waafajiyey ilaa labiyo toban ayaa halkaa ku dhimatay oo al-shabaab ah oo qawaariij ah ciidanka hooga dalka soomaaliyeed laba askariya ka shahiiday afar askarina oo ka dhaawa goobta weerarka uu ku dhacay waa goob maxaan ku yidhahdaa kamida gobolka hiiraan oo maxaan ku yidhahdaa hadda deegaan aan ahayn laakiin wada la mara ah wadadaas ayaynu ku dhuunteen waana maxaan ku yidhahdaa khasaare xoog lahaa loo geystay lagamana hari doono hadduu ilaahay yidhaahdo ilaa iyo meelaha buuraha ay kusii jiraanna waa lasii dabageli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo ilawareedyo deegaanka ku sugan ayaa waxa ay sheegeen in markii ay gudbeen kolonyadii galbinayey guddoomiyaha gobolka isla goobtii lagu dagaalamay ay dib ugu soo laabteen kooxda al-shabaab walow jenaraal tareedishe uu tilmaamay in ciidamada dowladda ay weli deegaanka howlgal ka wadaan hadee ka imaanayaan dad cararay oo maxaanku yidhahdaa yaslaman iyo ka sokeyn maxaanku yidhahdaa buurihii halkaas ay galeen iyo aadeen iyagoo sii lugeynaayo dhaawacyo sii jiidaayo meelaha laga sheegayo laakiin mar xabtaa meeshaas yihiin ka jiraan goobtaasna ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa hawshiisa ka wada maya annaga haddan waxaan u joognaa inaan al-shabaab ka celino dalka iyo dadka iyo diinta wax kaloo halkan u joogma jirto hawsheenaan ku guda jirnay welina waa wadanaa mana ka hari doona ilaahay hadduu yidhaahdo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo horraantii toddobaadkan saxaafadda kula hadlay magaalada beledweyne ayaa waxay sheegeen in qeybo ka mid ah gobollada dhexe ay kusoo qulqulayaan al-shabaab kasoo firxanaya duqeymaha maraykanku uu ka fulinayo gobollada koonfurta soomaaliya xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne